ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa labada bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah gobollo dhaca bariga dalka yukrein oo ku dhawaaqay inay si toos ah ugu biireen ruushka kadib afti socotay muddo shan maalmood ah oo lasoo gebagabeeyey waxaa loogu yeero islamofobiya oo kusii xoogaysanaya dalka jarmalka iyo guud ahaan waddamada reer galbeedka dhaxal sugaha maamulka aalo sacuud iyo shakhsiyaad ka tirsan qoyska boqortooyada sacuudiga oo loo magacaabay xilal kala duwan ciidamada maamulka yahuudda oo weerar ku qaaday deegaano dhaca daanta galbeed iyagoo halkaasi ku laayay dad rayid ah khasaaraha ka dhashay weerar maalintii shalay ka dhacay burkina faso oo kordhay duufaano xooggan oo ku dhiftay dalka kuuba oo sababay in korontadii ay ka go'do guud ahaan dalkaas iyo toogasho khasaare geysatay oo ka dhacday mid ka mida gobollada dalka maraykanka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka gobollo dhaca bariga dalka yukrein islamarkaana ay ka socdaan dagaallo culus ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka socotay afti ku aadan in gobolladaasi ay ka go-aan yukrein kuna biiraan ruushka mas-uuliyiin xiriir la leh xukuumadda moscow ayaa ugu dambeyn waxay shaaciyeen in afar gobol oo ku taalla bariga yukrein ay ka go-een xukuumadda kiyef islamarkaana ay si toos ah ugu soo biireen dowladda ruushka madaxa guddiga doorashooyinka ee jamhuuriyadda hiskeed isku magacowday ee lohanski taasoo ay halkaasi kaga dhawaaqeen kooxaha gooni ugoosadka ayaa shaaca ka qaaday in sagaashan iyo afar boqolkiiba dadka ka qaybgalay aftida ay u codeeyeen ka go-itaankooda ku aadan yukrein ayna ku biireen ruushka marka laga soo tago natiijada guddoomiyaha gobolka lohanska ee ay mooska taageerto ayaa u tegi doona madaxweynaha ruushka valadimir putin si uu dib weegis ugu sameeyay in gobolka lagu daro ruushka gobolka labaad ee ay codayntu ka dhacday ayaa ah kheyrsuun waxaana siddeetan iyo toddoba ka mida dadkii ka qaybgalay aftida ay u codeeyeen ku biiritaankooda ruushka natiijadan ayaana la sheegay inay tahay mid horudhac ah oo uu shaaciyey guddiga doorashooyinka ee gobolka kheyrsoon islamarkaana ay taageerto xukuumadda moscow warbaahinta ruushka oo iyadu si aad ah u tabinayso wararkan ayaa sheegtay in ku dhowaad sagaashan iyo saddex boqolkiiba dadkii ka codeeyey gobolka zaborojiya ay codadkooda ku taageereen inay kusoo biiraan ruushka gobolka afaraad ayaa ah donatiski kaasoo kooxaha gooni ugoosadka ay jamhuuriyad kaga dhawaaqeen kol sii horeysaystay la mid ah lohanski waxaana dadka ka codeeyey mandiqadan lagu sheegay inay kor u dhaafayaan sagaashan iyo afar boqolkiiba dhammaan madaxda aftida qaadaysa iyo guddiga ku dhawaaqaya natiijada ayaa ka amar qaata lagana taageeraa dhanka ruushka taas ayaana keenaysa in natiijada ay kor u dhaafto sagaashan boqolkiiba oo ay dad badani ku tilmaameen afti hal dhinac ah maalintii shalay oo talaado aheyd ayaa si rasmi ah loo soo gebagabeeyey aftida loo qaaday afartan gobol ee kale ah lohanski donatiski kherson iyo zaborojiya oo dhammaantood ka tirsan ukraine waxayna socotay muddo shan maalmood ah waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa gebi ahaan kasoo horjeesatay islamarkaana dhaleecisay aftida laga sameeyey afartan gobol ee ka tirsan ukraine kuwaasoo ay sheegtay inaysan waxba ka jirin islamarkaana ay iyagu aqoonsaneen valadimir zelenski madaxweynaha ukraine ayaa dhankiisa inkiray aftidan ka dhacday gobolada ukraine ee looga goynaya dalkiisa looguna biirinayo ruushka kuwaasoo uu sheegay inay gumaysi ku hoos jiraan waxa ka dhacay goboladaas ayuuna ku tilmaamay ciyaar iyo boodbood oo keliya oo aan marnaba lagu tilmaami karin mid sharci ah zelenski oo khudbad ka jeedinayay goob ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan ukraine ayaa waxa uu yidhi fowdada ka dhacday gobolada gumaysiga ku jira marnaba suuragal ma ahan in lagu tilmaamo wax sharci ah daaye magaca afti in loogu yeera ayaanan marnaba suuragal ahayn ayuu sii raaciyey hadalkiisa isagoo sii hadlayay ayuu hanjabaad culus u jeediyey dowladda ruushka ukraine way difaacan doontaa shacbigeeda ku nool goboladan afarta ah ee gumaysiga ku jira iyo sidoo kale mandiqada kharkiyef oo uu cadowgu qeybo ka mida gumaysi ku joogo ayuu yidhi valadimir zelenski oo ah madaxweynaha ukraine jabhadaha la isku horfadhiya ayuu sheegay in maalmaha soo aadan ay kasoo yeeri doonaan akhbaar wanaagsan balse ma bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan nooca ay yihiin akhbaartaas waxa uu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey in dowladda ruushka dadka yukrainiyiinta ah ee ku sugan afartaasi gobol ay ku qasabtay inay u codeeyaan kagoyitaankooda yukrain ayna ku biiraan ruushka قال رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا ستستخدم نتائج الاستفتاءات في شرق أوكرانيا لتقول إنها تتعرض لهجوم من الغرب وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع سي بي أس نيوز الأمريكية أن روسيا تجبر المواطنين على المشاركة فيما وصفها بالاستفتاءات الزائفة مؤكدا أن أي مفاوضات مع بوتين ستكون مستحيلة بعد المضي قدما في هذه الاستفتاءات وإعلان نتائجها ruushka ayaa u muuqda inuu ku daalay dagaalka uu kaga jira dalka ukraine qaar ka mid ah hadaaftii uu usoo duulay ayuuna hadda doonayaa inuu ka hirgeliyo dalkan xilli dalkiisa ay ka taagan yihiin xaalado adag oo horseeday inay iska hor yimaadaan shacabka iyo dowladda dhinaca kale reer galbeedka ayaa weli qaba walaacooda ku aadan in ruushka uu adeegsado hubka waxgumaada ee nuyukuleerka kaas oo uu horay ugu hanjabay putin caasimado badan oo ku yaala yurub ayaa feejignaan looga dhawaaqay kadib hanjabaadii putin ee ku aadaneyd inuu isticmaali doono hubka nuyukuleerka iyadoona dowladda belaruusiya ay sheegtay inay qalabaynaysa diyaaradaheeda xambaara nuyukuleerka
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan waxaa loogu yeero islaamofoobiya ayaa kusii xoogaysanaya dalka jarmalka iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka haweeney falastiiniyad ah oo laba sano ka hor soo degtay dalka jarmalka ayaa waxa ay sheegtay inay dhibaatooyin adag kula kulantay halkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed amiin muddooyinkii u dambeeyey waxaa wadamada reer galbeedka kusii xoogaysanayay mowjadaha cunsuriyadda iyo waxa loogu yeero islaamofoobiya oo ah naceebka ka dhanka ah islaamka kaas oo ay shucuubta carbeed iyo mujtamaca muslimka ah ay kala kulmayaan dadka gaalada ah ee ku dhaqan guud ahaan wadamada reer galbeedka inkastoo colaadaasi ay muujisan jireen dadka shacabka ah siyaasiyiintoodana ay qarsan jireen balse hadda waxaa soo kordhay in xitaa siyaasiyiinta iyo axsaabta siyaasadeed ee dalalkaasi ay si toos ah u muujistaan naceebka ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta hiba jamaal oo ah saxafiyad asal ahaan kasoo jeeda falastiin balse haysata dhalashada maraykanka ayaa barteeda twitterka ku baahisay qisas iyo dhibaatooyin daran oo cunsuriyad ah kuwaas oo ay la kulantay muddadii ay ku sugneed dalka jarmalka sida ay warbixinteeda ku sheegtay waxa ay ku dhalatay magaalada new york ee dalka maraykanka ka hor intii laba sano ka hor aysan usoo guurin dalka jarmalka oo waayihii dambe ay ku nooleed iyadoona kasoo shaqaysay mu'asasaad warbaahineed oo ku hadla luqadda ingiriiska in muddo ah ayay sheegtay inay u koorgashay xaaladda ay ku sugan yihiin muslimiinta ku nool jarmalka iyadoona xustay waxa loogu yeero islaamofobia oo ah naceebka ka dhanka ah islaamka uusan dembi ka ahayn gudaha dalkaas uuna la mid yahay waddamada kale ee reer galbeedka kuwaas oo uu kusii xoogeysanayo naceebka ka dhanka ah islaamka suuragal iima ahan inaan guriga ka soo baxo anigoo keligay ah islamarkaana uusan ila socon soojkayga ama ugu yaraan qof ka mid ah qoyskeenna xilli walba oo aan isku dayo inaan guriga ka soo baxo anigoo keligay ah waxaan waddada kula kulmaa qof u dhashay dalka jarmalka kaas oo igu odhanaya hadallo naceeb ah oo ay ka mid tahay in aan halkan lagu soo dhoweyn doonin iyada iyo dadka la midka ah ee muslimiinta ah ayay hebu ku tiri warbixin ay ku daawacday barteeda twitter-ka waxa ay sheegtay in ku noolaanshaha jarmalka iyadoo haweenay muslimad ah ay uga dhigan tahay in ay la kulmayso madax bannaanideeda iyo jiritaankeeda shakhsi ahaaneed taa beddelkeedana ay doorbidayso inaysan gurigeeda ka soo bixin intii marar badan ay la kulmi lahayd yahaano ka dhan ah diinteeda iyo dadnimadeeda xilli walba oo ay isku daydo inay gurigeeda ka soo baxdo laba sano oo ay joogtay dalka jarmalka ayaa waxa ay sheegtay in dalkani uu yahay dal xun waxaan sheegi karaa dhowr dhacdo oo isku mid ah kuwaas oo aan kula kulmay dalkan balse aniga iyo soojkayga ma awoodno inaan wax sheegno ayay sii raacisay hadalkeeda qoraal ay la wadaagtay shabakadda aljaziira ayay ku sheegtay in qaanuunka u degsan dalka jarmalka uusan dembi ka ahayn naceebka ka jira dalkaas waxaana ay tilmaamtay in habdhaqanka cunsuriyadda ah ee lagu soo bandhigo had iyo jeer aanay ahayn kuwo toos ah xilli ay ku sugnayd mid ka mid ah maqaayadaha ku yaala dalka jarmalka ayay sheegtay in ay weerar ku soo qaaday haweenay caddaan ah taas oo ku wargelisay inay isaga tagto halkaas oo aan looga baahneen kadibna waxaa safkeeda soo biiriyey gaalo kale oo caddaan ah islamarkaana iyada ku aragti ah iyadoo madaxda reer galbeedka ay sheegtaan in ay ilaalinayaan xuquuqda aadanaha islamarkaana ixtiraamayaan dadka soo galootiga ah ayay heba sheegtay inaysan rabin inay u dacwoto booliska kuna wargeliso dhibaatada naceebka ah ee ay kala kulmayso arrintaas ayayna sheegtay in ay ugu wacan tahay in haweenka ka midka ah ciidamada booliska ay qayb ka yihiin dadka ku kacaya ficiladan qoraaladan oo ay baahisay usbuucyadii lasoo dhaafay ayay sheegtay in ay yeesheen falcilino kala duwan qaar ka mid ah hay-aadka ku yaala dalkaas iyo shakhsiyaad ku nool gudaha jarmalka ayay sheegtay in ay ku taageereen hadallada ay ku nashrisay barteeda twitter-ka ee ay kaga hadlaysay dhibaatada muslimiinta ay kula kulmayaan halkaas qaar kale oo carraysan ayaa u soo daray fariimahan jabaad ah oo ay ku dhaleeceynayaan hadalladeeda sidoo kale waxa ay soo gaaray fariimo badan oo ay ka buuxaan hadallo cunsuriyad iyo naceeb ah kuwaas oo sheegaya inaysan marnaba aqbalin qof muslim ah ayay tiri haweeneydan ku sugan dalka jarmalka dhibaatadan ayaanaan ahayn mid ku kooban dalka jarmalka oo keliya balse waxaa ka wada siman waddamada kale ee reer galbeedka kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay kusii xoogaysanayeen falalka noocan oo kale ah ee lagu dhibaateynayo muslimiinta ku nool dalkaas xukuumadda jarmalka ayaa waxa ay sheegtay in afartii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan hadda socda la diiwaangeliyey siddeetan iyo saddex faldembiyood oo ah wax loo yaqaano islaamofobia oo ay xaqiiqadiisu tahay naceebka ka dhanka ah islaamka kuwaas oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan shan ruux dhinaca kale websayt taabacsan jamciyadda fayer ayaa sheegaya in muddadii u dhexaysay bishii janwari ee sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka ilaa bishii juun ee sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatanka ay diiwaangeliyeen toddoba boqol lixdan iyo sideed weerar oo lagu qaaday masaajidda ku yaala gudaha jarmalka waxa uuna intaasi ku daray in dhacdooyinka aan iyaga soo gaarin islamarkaana aanan la diiwaangelinin ay ka badan yihiin kuwa la shaaciyey culimada muslimiinta aqoon-yahanka iyo waxgaradka ayaa marar badan waxa ay soo jeediyeen in muslimiinta ay la gudboon tahay inaanay u tahriibin dalalka reer galbeedka halka muslimiinta halkaasi ku noolna ay la gudboon tahay inay kasoo hijroodaan si guud qur-aanka kariimka waxa uu ka markhaati kacay cadaawadda ay gaalada u hayaan muslimiinta si kastoo siyaasiyiintooda ay isugu qariyaan xeendaabka diblomaasiyadda haddana waxa ay xaqiiqdu tahay in dhammaantooda ay cadow ku yihiin islaamka iyo muslimiinta sidaba uu allah tilmaamay waxa carabkooda ka soo baxsanaya ayaana daliil inoogu filan wixii uurkooda ay ku qarinayaan ayaa aada ugu sii weyn inta soo daahirtay xalka keliya ee horyaala muslimiinta ku nool waddamada reer galbeedka iyo si guud ahaan waddamada gaalada ee lagu dhibaateeyo islaamka iyo muslimiinta ayaa waxa uu yahay inay kasoo hijroodaan si ay ugu badbaado diinkooda iyo noloshooda hijrada ayaana ah waajib sharci ah oo lagu xusay kitaabka iyo sunnaha
جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي في بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed daahir ayaa soo jeedinaya ciidamada maamulka yuhuudda ayaa sii xoojiyey weerarada ay ku qaadayaan deegaanada dhacadaanta galbeed kuwaas oo ay ku dhibaataynayaan muslimiinta reer falastiin ugu yaraan wiil dhallinyaro falastiini ah ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ay ciidamada gumaysiga ka furiyeen magaalada aljiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegtay in wiilka ay dileen ciidamada yuhuudda ay rasaasta kaga dhacday madaxa isagoona durbadiiba geeriyooday waxay intaasi ku dartay in sagaal kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaas oo laba ka mid ah ay xaaladoodu culus tahay haddana lagula tacaalayo goobo caafimaad sidoo kale goobjooga ku sugan magaalada raamalah ayaa sheegay in ciidanka yuhuudda ay toogteen laba ruux oo falastiiniyiin ah kadib markii ay weerar ku qaadeen guriga wiil dhallinyaro ah oo ay horay u dileen ciidamada yuhuudda mid ka mid ah labadan ruux ee hadda la dilay ayaa taliska militariga kayaanka sahyuuniga waxa uu sheegay inuu la dhashay racad xaasim oo toddobadii bishii abriil ee lasoo dhaafay weerar ka geystay magaalada talaabiib ee ay caasimadda ka dhigteen yuhuudda sidaba caadadu u ah yuhuudda waxaa durbadiiba warbaahintooda ay baahisay in askarta ixtilaalka ay toogteen laba ruux oo hubaysan kuwaas oo in muddo ah lagu raad joogay xilli weliba oo ay dad rayd ah xasuuqaan ayayna sidaan oo kale sheegtaan ila wareydi caafimaad oo falastiiniyiin ah ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in lix ruux ay ku dhinteen iskahormaadyo culus oo dhex maray kooxo falastiiniyiin ah iyo ciidamada yuhuudda kuwaas oo ka dhacay magaalada aljiniin wararka ayaa intaa ku daraya in ku dhowaad soddon gaari oo ah kuwa gaashaaman oo ay leeyihiin ciidanka gumaysiga ay ka qayb qaateen weerarka lagu qaaday magaalada jiniin ee dhacda daanta galbeed iyagoona sidoo kale duqeyn u geystay guriga ay ku dileen labada ruux isla dhalatay magaalada jiniin ayaa waxaa si maalinla ah uga dhaca weerarada ay ciidamada yuhuudda ka geysanayaan halkaasi kuwaas oo maalin weliba ay waxyeelo kala duwan ka soo gaarto dadka muslimiinta ah ee falastiin dhanka kale khasaaraha ka dhashay weerar shalay ka dhacay burkina faso ayaa cirka isku sii shareeray waxaa sare u kacay khasaaraha nafeed iyo kan hantiyadeed ee ka dhashay weerar xooggan oo maalintii shalay ka dhacay dalka burkina faso kaasoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan xukuumadda dalkaasi madaxda burkina faso ayaa waxa ay sheegeen inay soo heleen meydadka kow iyo toban askari halka sidoo kale la la-yahay konton kale kuwaas oo aan la ogeyn halka raq iyo ruux ay ku dambeeyeen afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in weerarkan oo ahaa mid xooggan ay la kulmeen kolonyo ka koobneed laba-iyo toban gaari kuwaas oo ku wajahnaa mandiqada ku taala gudaha dalkaasi balse ay la kulmeen weerar culus oo sababay dhimashada in ka badan toban askari laguna dhaawacay siddeed iyo labaatan kale iyadoona la la-yahay konton kale tirada dhimashada ayaa xilli weliba suurtagal ah inay sare u kacdo iyadoona ilwareydyo amni oo la hadlay wakaaladda wararka faransiiska ay sheegeen in khasaaruhu intaa ka badan yahay dowladduna qarinayso tirada dhimashadana ee kor u dhaaftay lixdan ruux ilwareedyadan amni ayaa intaa ku daray in dhammaan kulanyadii la weeraray iyo wixii ay sideenba dab la qabadsiiyey oo ay basbeeleen deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa waxa uu ka tirsan yahay gobolka soom halkaas oo ay marar badan ka dhaceen weeraro laayaan ah oo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey ciidanka xukuumadda burkina faso muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya ugu yaraan labayo toban gaadiid oo ah kuwa xamuulka oo gubanaya mandiqada oo idilna waxaa hareeyey qiiq iyo uuro madow mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ka jihaadaya waddamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa marar badan weeraro ay ka fuliyeen gudaha burkina faso waxa ay khasaare lixaad leh ku gaarsiiyeen ciidamada xukuumadda gees kale weerar togasho ah ayaa ka dhacay gobol ka tirsan dalka maraykanka iskuul ay ku sugnaayeen kooxo kubadda cagta ciyaara ayaa lagu qaaday weerar toogasho ah kaas oo waxyeelo geystay weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada faladlafiya ee dalka maraykanka waxaana ruux hubaysan rasaas oo wadda kaga qaaday kooxdii halkaasi ku sugnayd ugu yaraan afar ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwaasi oo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada booliska ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan ayna warbaahinta la wadaagi doonaan wixii kusoo kordha baaritaankooda dhanka kale duufaano xoogan ayaa ku dhuftay dalka kuba kuwaas oo sababay in korontadii ay ka go'do dalkaasi wararka ka imaanaya dalka kuba ayaa ku waramaya in gebi ahaanba ay korontadii ka go'day dalkaasi sababaan la xiriira duufaano daran oo ku dhuftay gudaha dalkaasi kuwaas oo waxyeelo xoogan u geystay xaruntii shirkadda korontada duufaanta oo ah mid aad u daran ayaa sidoo kale geysata waxyeelo kala duwan iyadoona laga cabsi qabo inay u gudubto gobolka florida ee dhaca dalka maraykanka maamulaha shirkadda korontada ee dalka kuuba oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xilligan la joogo dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka uusan ka jirin adeeg koronto iyadoo ay jirto duufaantan ayaa waxaa tan iyo maalintii shalay dalkan ka da-ayay rabab xoogan oo dabaylo wata taas oo sababay in ugu dambayn korontadii la waayo waddooyinka waaweyn ee dalka kuuba ayaa lagu arkaya dad aad u badan oo ifsanaya taleefanadooda gacanta iyo qaar shitay shumacyo saamaynta koronto la-aanta ayaana si isku mid ah looga dareemayaa gudaha dalkaasi ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay duufaanta iyo roobabkan xooggan ee ka da-ay gudaha dalka kuuba balse waxaa jira burbur xooggan oo ay sababeen guryo dhowr ah ayaa ku burburay duufaanta halka roobabkuna ay maasheeyeen dhulbeereedyo waxaana intaa dheer in geeda waaweyn ay soo dumeen duufaanta ayaa saacaddiiba jaraysa laba boqol iyo sagaal kilomitir mid ka mid ah beeralayda dalkan ayaana sheegaya in gebi ahaanba beertiisa ay baaba'day isagoona raja xumo ka muujiyay xilligan oo ay doonayeen inay ka faa'iidaystaan oo wax badan ay tacbadaan in ka badan afartan kun oo ruux ayaa ka barakacay guryahooda kuwaas oo ay saameyn ku yeesheen duufaanada iyo roobabka xooggan ee ka da-aya dalka jasiiradda kuuba sidoo kale gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa waxaa lagu soo rogay xaalad deg deg ah gudoomiyaha gobolkan ayaana sheegaya inay ka cabsi qabaan musiibo gallaafata nolosha dad badan inay ka dhacdo gudaha dalkaasi joe biden madaxweynaha maraykanka ayaa dhankiisa sheegay in xaalad deg deg ah lagu soo rogay afar iyo labaatan gobol oo ka tirsan maraykanka xilli afhayeen u hadlay wasaaradda difaacana uu xusay in heegan la geliyey diyaaradaha qumaatiga u kaca kanada ayaa ka mid ah waddamada laga soo sheegayo duufaanada waxaana xeebaha dalkaasi duufaan ku dhufatay ku naf waayey ugu yaraan saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale ugu dambayntiina madaxweynaha maamulka ala sacuud ayaa jago sare u magacaabay wiilka uu dhalay ee dhexal sugaha ah salmaan bin cabdilcasiis oo manjaraha u haya maamulka ala sacuud ayaa war uu soo saaray waxa uu xil sare ugu magacaabay qaar ka tirsan wiilashiisa maxamed bin salmaan oo dhaxal sugaha ah ayaa loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda riyaad war ka soo baxay madaxa ala sacuud oo lagu baahiyey wakaaladda wararka ee maamulkaasi ayaa lagu sheegay in dhaxal sugaha maxamed bin salmaan uu yahay ra-iisul wasaaraha dalka kaas oo markii hore ahaa ku-xigeenka madaxweynaha sidoo kale warka ka soo baxay salmaan bin cabdilcasiis ayaa waxaa khaalid bin salmaan loogu magacaabay wasiirka difaaca ee sacuudiga halka ay jiraan xubno kale oo iyadana xilal loo magacaabay waxaa xubnahaasi ka mid ah faysal bin farxaan ala sacuud oo laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda iyo cabdicasiis bin salmaan oo loo magacaabay wasiirka tamarta waxaa intaa dheer in cabdilcasiis bin sacuud bin naayif isaguna laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka ala sacuud dhammaan raggan oo u horboodayo dhaxal sugaha maamulka ala sacuud ayaa ah kuwa fasahaad daran ka wada dhulka xarameynka tani ayaana ka dhigan in dhulkii uu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam amray in laga saaro mushrikiinta ay hadda laga soo saaray kuwa gaalo jaceylka ay quluubtooda ku xididaysatay taas oo ay sii dheer tahay fasahaadka ay ku hayaan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan xarameynka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من نفسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت